wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedka ay ka soo saareen arrintan ayaa sheegeen kadib markii ay darsan murannada ka dhashay islamarkaana isla qaateen inaanay dan ugu jirin dalka ay go'aankani soo saareen wasiirka oo ka hadlay go'aanada ay ka soo saareen arrinta muranka dhalisa ee kiniisadda islamarkaana sababaynaya qodobada go'aanka ayaa waxauu yidhi taarikh ahaan kiniisaddan waxa uu gumaystihii ingiriisku ee dalkan ka talin jiray uu hargeysa ka dhistay muddo hadda laga joogo toddobaatan sano haddaba xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyadoo ogsoon islamarkaana ku baraarugsan mas-uuliyadda iyo waajibaadka distooriga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadi'da islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka shanaad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqangelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culummada waaweyn ee dalku iyadoo tixgelinaysa iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqyada kas uga imanaya shacabkeeda sidaa daraaddeed xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay halkan ku caddaynaysaa kow in aanay jirin wax heshiis ah oo ay xukuumaddu la gashay cidnaba oo ku saabsan arrinta kiniisadda laba in kiniisadda iyada ah ee muranka dhalisay ay u xidhan tahay una xidhnaan doonto sidii awalbay u xidhnayd muddadii soddonkii sano ee u dambaysay go'aanka maanta ee xukuumadda somalilan ayaa ka dambeeyey baaqyo kala duwan oo culimmada iyo qaybaha kale ay bulshada ugu jeediyeen in la joojiyo dib u furista iyo diyactirka kiniisad muddo ku siman toddobaatan sanno ka hor uu ka dhistay magaalada hargeysa maxmiyadda ingiriisku xalafiidkii ayay ahayd markii qaar ka mid a culimmada dalku ay baaq ka soo saareen arrintani waxaana shir jaraa'id oo arrintani ay kaga hadlayeen ku sheegeen in aanay dani ugu jirin dalka baaq ay culimmadu soo saareen oo ka koobnaa toban qodob ayaa sidoo kale waxa uu baaq u jeedinayay bulshada shirkaasi jaraa'id kadib ayaa sheekh ismaaciil cabdi hurre oo loo yaqaan ismaaciil dheeg oo culimmada baaqa soo saarta ka mid ahaa oon arrintaasi ka horaystay waxa uu v o a u sheegay in culimmada baaqan ku jirta ay yihiin kuwa inta badan jooga magaalooyinka dalka qodobada baaqay culimmadu soo saareen ayaa waxaa ka mid ahaa mid ay baaq ugu dirayeen bulshada ummadda reer somalilan waxaannu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay dantuna ay ku jirto midnimadooda wadajirkooda iyo xasillooniddooda waxaannu ugu baaqaynaa ummadda reer somalilan in la ilaaliyo nabadgelyada lagana foojignaado wax kasta oo khalkhalgelin karaaya nabadgelyada xasilloonida iyo wadajirka hore ayaa wasiirka diinta ee awqaafta u sheegay inaanay jirin kiniisada cusub oo dalka laga dhisay islamarkaana diiniyan iyo sharciyan midna aan la ogolayn barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa